magaalada laascaanood ee maamulka waqooyi bari ayaa maanta waxaa lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddiga doorashada maamulka waqooyi bari ayaa soo saaray liiska dadka u tartamaya jagooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shanta sano ee soo socota ammaanka guud ee magaalada laascaanood ayaa aada loo adkeeyey iyadoo dowlada federaalkana ay ka qeyb galayso doorashada maanta ka dhaceysa magaalada laascaanood liiska guddiga ay soo saareen waxay ka koobnaayeen shan madaxweyne ama hogaamiye u taagan iyo ku-xigeen waxaana liiskaasi la sheegay inay ka maqan yihiin dad sharaxay balse shuruudihii guud aanan buuxinin wasaaradda amniga waqooyi bari ayaa soo saaray amro lagu xaqiijinayo ammaanka ka hor inta aan la gaarin xilliga doorashada markaasi oo la joojin doono gaadiidka soo galaya magaalada iyo kan ka baxaya sida uu sheegay wasiirka amniga maamulka waqooyi bari isku socodka gaadiidka iyo dadka ayaa maanta hakad la gelinayaa guud ahaan magaalada laascaanood iyo deegaanada hoostaga iyadoo si weyna loo adkeeyay ammaanka guud magaalada laascaanood oo maanta ay ka dhaceyso doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee shanta sano ee soo socota